horta muddo waraabe iyo dadkan degan sida u busin salaame ciidamada etoobiya waxay halkan u yimaadeen kolley waa monday oo maaragtay oo sidii ciidamo qalaad ayaa waddanka jooga oo maaragtay soomaaliya ka caawinaya dhinaca amniga iyagana ciidamadaasay uun ka mid yihiin haddeer burundi iyo uganda ciidamo ka socday ayaa joogay iyaguna waa sidoo kale marka habkaasay u yimaadeen waana joogaan waana lagu soo dhaweeyey magaalada waana degan yihiin hadda goobtii maaragtay loogu talagalo loo caymayna waa degan yihiin dadkuna aada bay usoo dhaweeyeen waayahay halkey ku wajahan yihiin mase waxay joogayaan halka ay soo gaareen gobolka bay wallahi horta hadda gobolka ayay soo gaareen gobolka awalba waa joogeen qansax dheeray joogeen berdaalay joogeen marka haddana baydhabay soo gaareen oo yimaadeen wixii qorshaha iyo hadda iyo wixii ka dambeeya un maaragtay laga wada hadli doonaa laakiin hadda waxaan maaragtay rabaa inaan caddeeyo inay soo gaareen ciidamadaasi ka socda maaragtay dawladda etoobiya ka socda inay gobolka soo gaareen ayna haddeer ku sugan yihiin magaalada baydhabo ma wada hadallo idinka iyo idin dhexeeya dawladda etoobiya ku yimaadeen mise iyagoo jooga ayaad idinkuba ka warhesheen inkastooy gobolka hore u joogeen gobolka awalba waa joogeen wada hadallo annaga noo dhexeeyo oo bahalkiiya maahee dawladda iyo dawladda etoobiya iyo dawladda federaalka ee soomaaliyeed ayay wada hadallo u dhexeeyaan iyaga ayaana maaragtay wada hadlayo wax isku raacaya annagu sidaad og tahayba dawladda federaalka ayaan kamid nahay oon ka tirsannahay gobolkan waa gobol ka tirsan dawladda federaalka awelna horey u joogeen haddeerna gobolka kama wada bixin oo maaragtay sidaan hadda dhow kuu sheegayo waxay joogeen berdaale iyo qansax dheere waa joogeen oo iyaga amniga wax ka sugayay haddeerna baydhabay yimaadeen wixii qorshaha hadde maaragtay hadda wixii ka dambeeya un laga wada hadli doonaayo hore loogu sii dhaqaaqi doonaa haddii alla idmo waa tahay bal tiradooda iyo gaadiidka ay wataan maxaad nooga sheegi kartaa wallahi tiradooda hadda ma raba inaan galo laakiin waa ciidan hubaysan oo hubkii loogu talagalay wata oo maaragtay ay ku howlgali lahaayeen diyaar ah weeye waa tahay waxaa jira warar sheegaya inay socoto qorshe ah in ilaa iyo shanta bisha ay ciidamada etoobiya qabtaan dhammaan deegaanada gobolka bokool marka maxaad kala socotaa qorshahaasi wallahi haddee ciidan hubaysan oo ka yimid waddanka deriska aanu nahay ama ka yimidba waddan kale oo waddanka soomaaliyana yimid uma imaanayo dalxiis uma imaan kulleyba sidaan sida dadku yani maskaxda in yar xitaa maskaxa le ay fahmi karaan waxay u yimaadeen sidaan horar kugu sheegay in maaragtay qeybaha ka maqan gobolada ama degmooyinka maqan aan ku jirin gacanta dawladda federaalka inay kusoo celiyaan si amnigii guud ahaan loo wada sugo